بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين الحسيني هل كنا وحنا إذن كسو قدبنا عشر كوبية عفرتنا هذا كتابك أبي شجاعة وحنا سوتش إذن يا شيخ محمد شيخ عمر دير وعلى آله وأصحابه أخيار الأمانة وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه، waxaa aynu ku dhex jirnay baabka loo yaqaano mushabahaat asalaad waxyaabaha salaadka shabahaad ama furiin lawaaxiqdiisa ah ee daba socoto sida fasakha wilaada dihaarka licabka musalaxaadka ama eraybixintaasoo ah imika kaa qasnayn laakiin fiqiga islaamiga ah iyo axkaamteeda bay qur-aanka fasiraysa aadimaka baratay waynu soo aragnay fasaku waxa uu yahay iyo goortay gabadha kan karto waxaynu soo aragnay isagana ilaal markuu ninku gabadha ka dhaarto dihaarkii baa inoogu dambeeyey halkana waxaaynu ku qaadanayna caawa dhacaan intabana qur-aanka iyo xadiidka ka war marka iyagoo ay bixinta iyo axkaamta la xidhiidha aada barataa waxay ka faa'iido tahay inaad kitaabkaaga iyo sunnahaga fahmi ila diintii waxaad u qaysan tahay wasaa'il iyo maqaasi waxyaaba maqsuudahoo sidiisa loo gaadin doonayo in la liqo la qaato oo la caafiyo caqiidadii iyo qur-aankii iyo xadiidkii waxyaabaha muhiimtee faraha badana la qortaano waa wasaa'ishii ku gaadhsiinay cilmigii caabi usuul lxadiid usuul ltafsiir usuul lfiqi waxyaabahaasoo dhan noocooda waxaa ku gaadhsiin karaya inaad fahamto alkitaabu wa sunna ama waxyaabaha la odhan karo waa adabkii iyo aaladii marka shay la doonayo loo dhaanaco qalabaa loo isticmaalaa sida dee dhismahan oo kale gacan kuma dhisi kartida qalabaa ku dhisan markaad marka fahmayso qur-aan iyo xadiidka waa inaad funuuntaa kala duwanka ka garanaysa marka baabkaynu caawa ku qaadanayna waxa weya baabka ay suuratu nuur qaybaheeda hore ka waramay ee loo yaqaano allicaan aayadda lixaad iyo toddobaad iyo suuratu nuur bilowgeeda ayaa ka akriyay licaan madaaxif buu leeyahay macnaha meelo qodobo u baahan in laga hadlo qodobadaas markaynu si guud udul marno waxaa ka mid a tacriifu licaan xukmu licaan xikmatu licaan kayfiyatu adilatu nasaa'iju hal huwa yamin aw sha aw shahaada waxyaabahaasoo dhan waa wax dhinacyada u baahan wax laga ilaabo tacriifkiisa muxuu yahay caamkani waxaa laga soo qaatay ereyga aayaddu ay sheegayso ana lacnat allahi calayhim kana min alkaafibiin waa licaan macnaha waa isla nacdal iyo ishabaab iskuku dhex maray laa ismaray aafaiyo kaala yimi awgeed xukunkiisuna xaaladda noocan oo kala ah haddii qofku waxa uu og yahay ninku waxa gabadha intaasu ku og yahay jaa-is buu yahay bal waajib baa noqonayaa inuu iska reebo weladka isaga ah iyo waxa aan maaragtay xumaantaa inuu iska reebo caabkiisa la soo gudboonaa xikmadii waxaa loogu saligalay dariiqo ninku markuu gabadhiisa arko iyadoo laga sinaysanayo ama ay soo qaadato uur aanu isaguranin waa furqaanini lahayu siiyenin ila sida caadigaa waxay ahayd qofku marka uu sina ku arko qof kale inuu afar makhaati keenaala sida dee aynu ku aragnay suuradda bilowgeeda suuratu nuur haddii afartaa makhaati aanu haynina inuu iska ama inuu iska amasaale leannagu dee waxba kama kuseynina qof bani aadam oo kale halkaa iska marayo laakiin dee ninku markuu gabadhiisii arkay iyadoo laga sinaysanayo ama uu ku qanacsan inaanu kiisii ahayn ay sidato afar markhaatina uu la-yahay dee muxuu yeelaya islaamkii islaamkii sida ahaanaysa mar haddaan markhaati ahayn ilmuhu ilmihiisii buu ahaanaya firaashku firaashkiisii buu ahaanaya xuquuq aanay xaqu yahanna ku leedahay marka jujuubkii noocaa ahaadayna ka fudaami raggi waa xikmadda meesha ku jirta kayfiyadiisa waynu arki doonaa shan jeero ay kusoo celinaysa shan jeer kusoo celinaysa sideed saari xusayno suurado caadiya xaqiiqda waa ku sugan tahay suuratu nuur bilowgeedagi nataa'ij marka labada qof licaano dhex maro maxaa ka dhalan arrimaha ka ratibaya ama ka soo baxayo kuwa hawina ama sheekhaas shantan jeere ereyada noocaa ninkuu ku celiyay gabadhuna ay ku celinaysaa madhaara isagoo markhaatiyo iyagana jawaabtood xagga dambe ismaala dhowrkaa qodob ama mabaaxiftaas aynu oran karno ilaa toddoba weyn ay hadalka noqonaya waxa uu kuu sheegaya haddaba goobta licaanku iman karo licaanta naftiisada qaadibartii buu ku dhacaa xaafad dhexdeedna laguma licaan karo odayaa odayaalo inay ka odeeyaan maaha nin iyo islaamtiina suuq kuma licaansamaan ee waa hadaha dawladda iyo maamulka u bahan ee aan qaadi la-aantii soconaya maxkamad horteed la-aanteed ma soconay wa idaa raba rajul buu kuri marka marka uu ninku gabadhiisa ku tuuro zawjatahu bidia gabadhiisii markuu sina ku tuuro fa calayhi xadu lqad waxaa dushiisa ah xadulqadab xadulqadab baa kusoo jaay xaadteedlaawasinaysay markuu ninku yidhaahdo waxaa lagu leeyahay in lagu dhufto sideetankii jeero qofku markuu qof kale sina ku aflagaadeeyo lagu dhufan jira ilaa inuu qiimal bayinata inuu markhaati keeno mooyaane aw yuraac ama uu licaansamo labadaa mid un inuu yimaado mooya ilaa inuu qiimal bayin aw yuraac haddii uu markhaati keeno ama licaansamo way ka dhacaysaa xataa iyada
xeer ciqaabeedkaa la marin lahaa wuu ka dhacayaa qofkii intaasuu kuu sheegay marka hore ninkii gabadhiisii wuxuu yihi way sinaysatay uurkaa anugu malihi ama annagaaba arkaynay buuri iyadoo waxsi yihiin waxaa laleeyahay caddayn keen afartii markhaatiye si xaqiiqaa u warramaya keen ee sheegaya inay sinaysanayso haddii aanaad markhaatiyaashaa hayninna waxa kuu furan licaanka markhaatiyaasha iyo habka loo oogayo iyo nidaamkooda wuxuu noqonaya baabka sinada ayay ku dambeeyaana inoogu iman doonaano taa iminka isagu kama hadlayo laakiin waxa uu ka hadlayaa xaaladda labaad oo ah waktiga uu ninku licaantamayo gabadha ula licaantamayo waxaa tan u daliila in labadan arrimood miduunuu jiro xadiidka bukhaari ku sugan ee tilmaamaya saxaabiga la odhan jira hilaal ibnu umaya ayaa islaantiisii ku sheegay inuu ninka sinaystay rasuulku sala allahu calayhi wasalam umuu badinina wuxuu idhi albayinata aw xaddun fii dahrik ninow ama markhaati keen ama jeedalkii lagugu garaacayo u badheedh intaasuu ku yidhi ninkii waxau idhi waladii bacasaka bilxaqi inii la saadiq falayunzilanna allahu maa yubri'u dahrii min alxad fanazla jibriil waanzla calayhi waladiina yarmuuna aswaajahum saxaabi dee iimaanku qanjaha joogo ilaahiisa ku kalsoon buu ahaayo wuxuu idhi ilaahay wuu ogaya inaan arrintaa arrin ku sheegayo haddii dee adigu aad iga rumaysan weydana ilaahay baan ka rajaynayaa inuu ii rumeeyo oo uu iga beri yeelo xeer ciqaabeedka ah hadalkaygana xaqiijiyo aayaddaasaa ilaahay uu soo dejiyey suuraddaa bilowgeeda qaybaha hore oo macnaha kolkuu markhaatigii waayey sheegaysa inuu licaantamo licaankaasina ilmihiina kaga hadhayo xaddiina kaga hadhayso waxaa isweydiin la haddaba masalan qof ajinabiyahoo kale qofku markuu sina ku sheego markhaatiyaal ha keenabaa le hadduu keeni waayona xeer ciqaabad isaga hala mariyo oo aflagaadaa loo tixgelinaya maxaa loogu saamaxay licaankan labadii isqabay inuu ninku gabadhiisii la licaantama maxaa loogu saamaxay dee ilaahay isaga abuuray addoommaha dabiirkooda iyo sida u fikiraana in badan yaqaana sida qaalibkaa qofku markaanu waalla inuu miyir qabo iska caadi yahay qof xishoonaya yahay gabadhiisa si kasta ha isu seegeene way sinaysatay uurkaana melihi ma yidhaahdo haddii aan wax ka jirin laakiin waayo dee ceebtiiba isagii ayay taabanaysa waxa qofku lamaanihiisa uu ka sheego waa wax isagii uun soo gaadhaya markaa nin weyni kol hadduu af kale qaadu wey islaantaasina waa caynka ah islaantiisi ilmahaana anigu melihi meesha waxbaa jira sidaa darteed isagiiyo allihiie hadduu ku been sheegayo wallayaashana indhaha loo geliyay waxa markii uu kuu tilmaamay xaaladda uu yimaado licaanku xaaladda uu yimaado kolkuu kuu sheegay oo ah waktigaa gabadhiisii uu sina ku tuhmay ku arkay tuhmaad maaha uu ku arkay tuhmaad iyo hinaase iyo waxaa yaraha liiticaantaynkaa maaha raggu ay laydhaa uu hinaasiyo waa hinaasiyo waxaa laakiin waa wax cabaa uu arkay qofku wey sida riwaayo kaleba dee ay sheegayso ninbaa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxau ihi arayta rajulan wajada maca imraati rajulan ayaqtuluhu am kayfa yafcal bal waxaad ka warantaa nebi allah hadduu nin arko gabadhiisii oo mid kale ka sinaysanaya muxuu samaynaya dee markhaati buuri markhaatiga masuuq u tagaayoo intuu ka tagaabuu markhaatiya raadiya u safraa markhaatiyaad saasoo iskaga carari maayo buuri markaasaa dabeetana ilaahay furdaamintan keenay wuxuu ku sheegay haddaba habka uu u licaantamayo ninku iyo meesha uu ka licaantamayo waxau ihi fayaquulu cinda alxaakim isagoo qaadiga ag taagan buu ninkii odhanaya fi ljaamici cala almimbar welibana mistijaamaca la geeyey mimbarkana la saaray fii jamaacatin min annaas koox dadana loo soo ururiyey balinu khajirown iyadoo intaasoo dhan uu ku jiraabuu erayadan isticmaalaya licaankiibaa sawirkan leh ashhadu billaah inanii la min asaadiqiin waxaan qirayaa inaan ka mid ahay kuwa waxaan ilaahay ku dhaaranaya inaan ka mid ahay kuwa runta sheegaya fii maa ramaytu bihi waxa aan ku tuuray ee aan ku aflagaadeeyey sawjatii xaaskayga fulaanata magacaa laydhaa oo min azinaa sinada ah wa anna haada alwalad waladkaa isaga ahina min azinaa siduu ka yimi walaysa minii anigu maan dhalin arbaca maraatin afar jeer buu intaa isabagelinaya isagu habkuu odhanaya afarta jeere hore waa shan jeera mid uu dambeeyaae afarta hore saasuu odhanaya wuxuu ninkaasi leeyahy ilaahay baan ku dhaartay waa run baan sheegayaa waxa aan xaaskayga ku sheegay sinaa waladkaa maan dhalin aniga iga mid maaha sinuu ka yimi intaas waa afar jeer isku xidhiidhinaya wa yaquulu fi lmarati alkhaamisa marka shanaadna wuxuu leeyahy bacda an yacidahu alxaakim intii uu xaakimku waaniyey ar allaha ka cabso wartani waa tii naarta waajibinaysaa intuu saa u waaniyey qaadigu kadib markuu joogsan waayo wuxuu leeyahay wa calaya lacnat llahi in kuntu min alkaadibiin yastacmil hadihi lkalima dee isagiibaa odhanaya nacdali inay dushiisa ahaatay hadduu been sheegayo eraygaasu isticmaalaya ana lacnat allahi calayh in kaana min alkaadibiin hadduu been sheegayo waa intaasu isku xidhiidhinayo marka waxaad arkaysa arrintani dhibaatada ay leedahay awgeed ninkani hadduu been sheegayo waxaa loo dhigay dhagaxaan badan ama dhaabado badan oo uu ku joogsan karo bal inuu taa ku joogsado taa ku muqallidaat baa loo sameeyey waxyaabo dhaartii arrintii lagu adkeeyo oo ay ka mid tahay marka hore dee meel suuqa la geyn maayo waxaa la geynayaa maxkamaddii oo haybadeeda iska leh maxkamadda maxkamad islaamiya oo aan safaadayn oon ciyaarayn oon laaluush lahayn marka ay tahay musabaqan kolka qofka la geeyaba wuxuu garanayaa waxa ka soo baxaya natiijadan meesha maxkamaddu kolka haybadeeda leedahay wey waxa labaad oo la geynayaa ee marka halkaa qaraarka laga soo qaatay laga soo diyaariyay arrinka mistijaamaca oo dadka oo adiga arkayoo dadka qaarkood baa wixii ay qiran waayeen suuqa marka ayse soo kaxeeyaan mixraabkan bay istaabsiiyaan dadkeeni mixraabkay xagga shishe iska taagaanoo mixraabka taabo ayay idhaahdaan qaar baa halkaa ku qirta qaar kale waxay ku qirtaan isagoo wallihii saddexdaba inuu isku xidhiidhiyo diyaara marka misxafka lasoo dhigo ilan xadiis iyo daliil sheegaya ma jira misxafka in lagu dhaartee misxafka kolka loo soo qaadee laydhaa baraabisinla ha loo soo saaro baraabisinladaasay dhaha soomaalidu dee or si marka loo eegana dee waa waa xikmadaha bisinka looga reemayba dee culimmadu ku sharxaanba inay tahay inay cadaab ka waramayso iyo arrin kulul oo malaa dhinacaasay ka eegeene qaarba halkaa iyaguna ku qirta marka aljaamic jaamicii baa la keenay halkii ugu weynayda mimbarkaa la saaray mimbarkoo isaguna hay-adiisa leo haybadiisa leh oo ka khudbadaynayaaba dirqi uu ku fuuli jiray ayaa layi dhakada kasii fuul waaya dadkiina wuu soo wada eegayaa fii jamaacatin min annaas waxaa iska macruufa qofku markaanu la qabsanin bani aadamka inuu ishortaago oo indhahooda ula qabsado ee ay ugu horayso way iskaga daadataa ama wuu naxaa marka waxa soo xaadiraya koox dada ayaa iyaguna soo ururaya taasina waa arrin kale waa muqallidaadka waxyaabaha lagu adkaynayo muqallidaadkii waxaa ka mida shantan jeer ee uu ku celcelinayo muqallidaadkii waxaa ka mida marka shanaad in nacdo la isticmaalo qof muslimo inuu damiirle hadduu yaho wax ka siqsiqaya dee waa arrin joojin kara intaasoo arrimoodba waaya waa sidaasay markaa aayadduna tilmaamaysa waaladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati biاllah inahu la min asaadiqiin waalkhamisatu ana lacnat allahi calayhi in kana min alkaadibiin aaya min suurati nuur marka shanaad buuhi yaciduhu alxaakim qaadiguu waaninaya saasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa uu ahaayo markii afartaa jeer uu ka soo dulbooday ayuu markii shanaad waaniyey kolkaasuu uhi ina allaha yaclamu ana axadakumaa kaadib fahal minkumaa taa'ib waxa ui war ilaahay wuu ogyahay in laydaan wada run sheegaynina labadiinna midkuun uu been sheegayo waar ilaahay maydinu toobadkeeni oo ka beenta sheegayo ka joogso war hadda tani waa tii waajibinaysa u dambaysay naartay waajibinaysaa qofow haddaad inun been sheegayso tii naarta waajibinaysa wey intaasaa saasaa loo waaninaya intaas waa taa waa kayfiyatu licaan licaanka habkiisii weeye waxa markaa uu ku sheegay nataa'iju licaan licaanka ninka maxaa ka dhalanaya markuu intaa isagu isdaba dhigo maxaa ka soo baxaya ee ka dhalanaya ilan go-aan waloo la qaato tallaabo waloo la qaadaba waxay leedahay nataa'ij waxyaaba ka soo baxa salban wa ijaaban mid kasta ama ha khayra la ahaadeen ama shar wuxuu ku yidhi wayatacallaqu bilicaanihi khamsatu axkaam shan xukun baa ka soo booday halkaa markuu shantan arrimood isdabageliyey shan arrimood baa ka dhashay waa waxyaabaha kaa caawinaya qur-aanka inaad fahamto markaad axkaamtan la socoto ama aad dee xadiidkaba eegi karto daalacan karto waxaa ka imanaya suquudu lxaddi canhu inuu xeer ciqaabeedkii horta ka dhaco siddeetankii jeedale lagu dhufan lahaa way dhaceen kol hadduu shantan isdabageliyey waa wujuubu lxaddi calayha iyadiio xeer ciqaabeedkii sinadu uu ku jihaystay oo wuxuu isu dhigay nin afar markhaati kusoo ogay oo kale wa zawaalu lfiraash iyo labadii qof oo kala durko kala dhaqaajiyey firaashkii uu ninkani meesha gurigii u yaalay baradii u barakacay islaantaa wuu ka barakacay meel kaleo allow goglaba tan ka barakac wa nafyu lwalad meeshaa hadduu walad ku jira inan iyo inaan mid kasta ha ahaadee ama adhaxda ha ku sida ama urka ha ku haysee waladkaasina wuu ka hadhay waaltaxriimu cala alabad weligood iyo allahoodna xalaal isuma aha ilaa qaarkood ay sheegeen ilaa aakhiro inaanay ahaynba dadka isguursanaya intaasoo arrimood baa ka soo baxa shantii arrimood kolka uu maray waxaa la leeyahay siddeetankii jeero way ka dhaceen wuxuu ka dhigaya nin markhaati ku ogoo kale iyadii bay markaa fadhidaa wixii uu la roorayay iyaduu ku reebay marka iyadaa laleegufay firaashka walad baa meesha jira way dhici kartaa inuu walad jiriyo inaanu jirinba hadduu walad jiro laysa biwaladi waladkiisi maaha altaxriim cala alabad ori u noqon mayso hadduu nin kala guursado maa hadday toban soo marto iyo hadday dib bikaarad u noqoto maya waatii aynu soo maraynay markii aynu sheegnay almuxaramaat min annisa ama min mawaanic nikaax allicaan waxaynu soo xusnay markii aynu soo sharxaynay waxyaabaha dumarka ninka aanu guursan karin gabadhu la licaantamay iyadana guurkeeda waa ka xaraam kuwa xurmadoodu muaabadka tahay bay ku darmatay markaa taasina way xidhanta shantaa arrimood baa ka soo baxay waa nataa'ij min licaani licaankiisa arrintii ka timi baa taas kow iyadii bay markaa fadhidaa iyadiibaa xaggeedii qaadigu eegayaa isagu dabadabay bannaanku yidhi wayasqutu alxaddu canha haddaba xaddii waxay kaga dhici kartaa bian taltacin inay iyaduna nacdaltanto waa arrimihii maalan dee waxyaabahan kale kama dhacayo firaashkii ma soo noqonayo waladkii ma soo noqonayo taxriim muabad waxaa kaloo dhan waa halkoodii laakiin waxaa ka dhici kara xeer ciqaabeedkii markay dariiqadan marto horta haddii ay qabto arrintan oo wax jiro ay tahay dee oo ay dafirto dee dembiila wey hadday dafirto waa dembiile haddii se aanay qabin sharcigu wuxuu u fasaxay inay xeer ciqaabeedkan sidan iyana iskaga deedifayso wayasqutu alxaddu canha bian taltacin iyana nacdaltan bay bilaabaysa fataquulu waxay odhanaysaa ashhadu billaah ilaahay baan ku dhaartuun u dhig waxaan markhaati kacay ama ilaahay dee sidaa erayga ka muuqanaya dhaar buu u dhigan yahi ilaahay waxaan ku dhaartay ana fulaanan haadaa ninkaa isaga hebel hebel la yidhaahdo waa kii ay isqabi jireen lamin alkaadibiina beenaalayaashu ka mid yihi laysu mujaamalayn maayo eray subkan laysu dhiibi maaye kaa qallafsan baa laysu dhiibaya beenaalayaashu ka midii fii maa ramaanii bihi min azinaa waxa uu igu tuuray ee sinada ah been buu ku sheegay arbaca maraat afar jeer bay ku celinaysaa afar jeer bay intaa ku celinaysa وتقول في المرة الخامسة مرك الشراب أي أولا نيسا بعد أن يعيدها الحاكم يدنا أنت حاكم كواني يدا ده ميلا أن لقين كريم باجريه محكمة ده لقين لكن مساجد كائية من بركائية وحاس وعوره لقين ما يده waxa markaas qaadiga aada u waaninaya maxkamadii bay joogtaa marka shanaad waxay leedahay waa calaya macnaa dee iyada ereygaa isticmaalayse nacdashu aynaga sii jeesateed waxa wa calayha qadab ullahi in kaana min asaadiqiin hadduu kuwa runta sheegaya ka mid yahay canada ilaahay inay dusheeda ahaatay bay sheegaysa weliba dee qadabka iyo lacnada waxa sii dheer qadabka waayo tuhmaada xaggeeda u janjeersan oo u badan waxaa laga yaaba waxaan inuu xaggeeda ka yimi intaasay odhanaysa erayadaasay isticmaalaysa ilaahay baa yidhi wayadra'u canha alcadaab an tashhada arbaca shahaadaatin billah inahu lamina alkaadibiin waalkhaamisata ana qadaba allahi calayha in kaana min alsaadiqiin haddii inuu run sheegayo cadhada ilaahay ha igu dhacday iyadoo odhanaysa markaa saasay sheegaysa marka arrinkaas saas u noqdaoo rasuulku sal allahu calayhi wasalam labadii qof wadadan uu mariyey kolkaa ninkii hilaale islaantiisii markii ay lacaantameen kolkaa shanaad marka ay maraysaaba asxaabta ay aada u waaniyeen nebiga wakiilka ka ahaa waxay idhahdeen islaan yahay haddii aad waxaan qaraftay oo beledani ay kaa dhacday iska qiro dembiga ka toobadkeen ilaahay waa lagaa dhaafi doonaa cadaabka aakhiraad daran in yar bay markaa reefas yaro gashatay ay dib isu yaro taagtay haddana way soo karaar qaadatay markaasaa waxay tii lagama yaaba inaan reerkayga ceeb u soo jiide birka shanaadna ha la ilaqimo taasoo wax ka yara muuqanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam dhakhtarna wuu ahaa wuxuu idhi bal ilmaha ay dhalayso eega oo hadduu sidaa indhihiisa iyo kubabkiisa iyo baryihiisa iyo caynkaa yihiin sawir noocaasa hadduu leeyahay kii qabi jiray baa leh sawir noocaasa hadduu leeyahayna kan lagu sheegay baa leh kan lagu sheegay lagu qadfay ayaa leh kolkii dabeetana loo fiirsaday kii lagu sheegay buu ilmihii u egaaday oo sawirkii uu nebigu ka bixiyey kaasuu noqday kolkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xeer ciqaabeedkaan habartaa marin lahaa haddaan kitaabka ilaahay jirin laakiin kitaabkaa xaakimahoo kala raacaya lagu joogsanaya waa kitaabka ilaahay uun marka nidaamkii sharcigu u dhigay kol haddaynu marinay kuu doonaha u egaada buui kii lagu sheegay baa u egaado maxay naga saaran inagu ilaahay sharcigiisii waynu marinay marka cadaymaha dhakhtarka iyo iyaafada waxaa la waxba ku xisaabtami mayno kol haddaynu brosesk iyo nidaamkii sharciga ha marinay buui halkaasuu kaga haay xukunka licaanku waa kaa dee kolka shareecadda islaamku ay oogan tahay xeer ciqaabee lagu dhaqmayo ee qofka edabta daran sharciga la marinayo ee wuxoo dhami kolkay habaysan yihiin xukumkani inaguma adkaadeen iminka waa laga yaabaa dadka inaan qaarkoodna maqalba qaarna uu kusoo yar taagtaagan yahay oo uu la yar qabsan layahay qofku salaadan haddaanad tukanayn wax walba way ka adkaan lahay ama aanad soomaynin marka waxaa keenaya un shayga markaan la tadbiiqinina waaqica nololeed aan la keenin wuu iska adkaadaa waana waa siyaabaha ay diintu qariib u noqoto marka diinta iyo qaybaheeda la dabiqi waayo ee maxkamad laga fulinaya aanay jirin qariib bay iska noqonaysa axkaam dhan oo diintu waxay leedahay hawaabit iyo mutaqayiraat waxyaabo badan oo hawaabit fi diin fi lqur-aan wa fi sunna waxyaaba ku sugan sida xeer ciqaabeedyadan oo kale iyo nidaamkan ayay dadku iska ilaawayaan oo iyadoo aayaddii u akhriya aanu qofku garanayninba wuxuu yahayba haddii la sheegana uu bidco u qaadanayaaba dee dadkii waan la barin oo islaam baan lagu dabiqin waa waxyaabaha aynu uga cararnay uun gaalada aynu uga cararnay aynu idhi inagu maqlin shareeco la oga iyo qof la xada iyo qof xeer ciqaabeed la mariye iyo inaga ilaali waa dhibka runtii jira muslimiinta haysta akhiiran waaya baabka halkaasaynu kaga baxay waxa haddaba had iyo jeer ka soo baxa waxa la yidhaahdo furqada labadii qof marka ay kala tagaan if iyo aakhira mid kasta u kala tageen dee furqadu waxaa suuragala inuu furqa bilmowt inay kala tegi tahay geeri labada qof ay kala kaxaysa furiinna wuu kala kaxayn karaa markay labadaa qof kala tagaan maxaa meeshii ka dhasha nataa'ij baa ka soo baxa waa nataa'ij alfurqa bayna zawjayn ayaa halkan uu ku sheegayaa oo ciddadiia alcidda sharcigu waxa uu markaa dhigay xukum la yidhahdo alcidda labadii qof kolka ay kala dhintaan ama isfuraan ciddaa jirta cidda waa tan aynu soomaalidu yidhaahdaan cadadbax markaynu luqadeena ku hadalno waa tii af carabigii la yar buusbuusaygune cadadbax bay idhaah bilaaya way cadadbaxday ama asaydii hadday xagga aakhira tahayna waa asaydii hadday xaggan adduunyada tahayna waxa weeye adduunyada ku kala tegeenna waa cadadbax taas wey oo gabadhi waa laga maarmaan inay cadadbaxdo cadadbaxaasi siduu noqonaya cadadbaxaasi maxaa gabadho ay xaq u leedahay isu ka hadlaya cadadbaxaas iyo inay gabadhu saa u ciddo tirsato qabla alislaam wuu jiray laakiin waxa ku sugnaa dulmi ayaa ku sugnaa oo sanad bay cadadbaxaasi u ahaa alcidda fi ljaahiliya cajiib bay ahayd sanad bay gabadhaasi la soo jiifaysay sanadkaa waxaa la gelinaya buul madow ayaa la gelin jiray dharkana waxaa loo gelin jiray mid wasakh nadaafadana waa laga ilaalin jiray iyo inay maydhato kolkaasaa dabeetana marka ay soo baxdo shardigu wuxuu ahaa xayawaanka ugu dhowi kaarboonkeeda inuu ku dhinto siduu nebigu ku sababaynaya calayhi salaatu wasalaam markuu ciddadan afar bilood iyo tobanka dumarka ka qancinayabaa wuxuu lahaa maxaa intan u cuslaysanaysaa waqtigii jaahiliyadii sawtii sanadka ahayd ee caynkaa yeeli jirtee saalada ay tuuri jirtay ee xayawaanka la ursiin jira dhibaatadaasoo dham sawtii jirta meeshii lagama saarin laakiin waa la nidaamiyo qofkan bani aadamka ah wax awoodiisa ah ayuunbaa markaa laga soo qaaday cadadbixi wa lihada albaab mabaaxif aydan baabku markaa mabaaxif buu leeyahay mabaaxiftiisa waxaa ka mid a tacriifu cidda ciddadii in la tilmaamo wakadalika xukmuhaa xukumkeedu waa maxay ma sunna ama waajiba xikmadda ku jirtaa waa maxay daliilada kusoo arooray maxay yihiin natiijooyinka ka dhalatay maxay tahay maxay yihiin natiijooyinkaasi aadaabta gabadho ay u ciddo tirsanaysaa waa caynkee aqsaamta ciddadani waa noocee qofku inuu wax dhan inuu waxaasoo dhan wax ka ogaado waa qayb dhan oo diintiisii runtii ogaado nidaamkii qoyska dee la xidhiidha de qofkiina had iyo jeer geeri waa u diyaar isaga iyo xigtadiisii iyo dadkii dee ku xeernaa wax badan ba arrimahan ka dhacayo dee waa nidaam alxayaa fiqigani waa nidaamkii nolosha marka waa daruuri in marlayba arrintani aanay kaa fogeyn ama dad ay ku dhacday baa kula soo xidhay ama adiga ay kugu imanaysa marka wax badan axkaamteeda musabaqan intaan garsooreba loo tegin walaadna la weydiin laga ogaadaa waa muhiim dadku sharcigooda ay ugu camal falaan tacriifu lcidda ciddada tacriifkeedu waxa weeye muddo ay gabadhu guur ka samrayso oo aan loo ogolayn inay nin kala guursato bal aan loo ogolayn inay guur kala hadashaba waa muddadaah waa muddo ay tirsanayso ay samrayso muddadu intay tahayna waynu sheegi muddadaasi ama ninkeedu ha ka dhinto ama ha furo xukumkeeduna waa waajib gabadhu inay cadadbaxa tirsataa wakhtiga cadadbax lagu leeyahay sharcigu uu ku qadaray waa waajiba sunno maaha xikmadda ku jirtaana waxa weeye waa iyadoo la hubinayo baraa'at araxim in meeshii ilmogalaankii uu ku jiro ilmo macnaha in caloosheeda ilmo ku jiriyo in kale ayaa la hubinaya waa islaamku aad buu u tixgeliyaa nasabkii abtirsiimada qofkii ilmo uu leeyayna waa inaan laga deerifayn ilmo aanu lahaynna waa inaan dusha laga saarin marka abtirsiimadu islaamka miisaan weyn bay leedahay ciddaad xidhiidhinayso cidda kaa xaraamta cidda tol iyo xidhiida in la kala garto aad bay muhiim u tahay dee litacaarafu baa meesha taalla marka taasi bal inuu caloosheedu madhan tahay iyo inuu ilmo ku jiro waa muddo la hubinayo waxaa suuragala qaar aan taa laga hubinayninba oo iyagana haddana ciddadii laga waajibiyey oo la saaray iyagana xikmadoodu waxa ay noqon kartaa iyo xusuus xusuus way noqon kartaa xidhiidhkan zawjiyadu waa xidhiidh adag weeye wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawadatan waraxma labadii qof xiise iyo waxa dhex maray kalgacal ayaa dhex maray marka waa muddo la ogol yahay in haddii uu dhintayna loo sii baroorto haddii ay kala tegeenna lasii xusuusnaado hadduu soo xiisoodana loo joojiyo oo laga degdegin waayo xaqa labada qof dhex maray xaq weyn buu ahaa marka ninkaa isagaa in arrinkiisa ciyaar lagu ilaawo ma mudna hadduu dhintiy haddii la kala tegayba marka bal ha loo kaadiyo waxaa kaloo iska jira tacabud dee ilaahay oo sidan faray oo lagu adeecayo intaasoo dhanba waa noqon kartaa daliiladeeda de waynu arki doonaa aayaad iyo xadiidba qur-aan iyo xadiidba dee waa ku sugan yihiin markaa daliilkuyo waynu arki doonaa nataaijka waxyaabaha had iyo jeer ciddada ka soo baxaya ee ka dhalanaya de waxaa ka dhalanaya saynu arki doono mar dhaxal bay isku yeelanayaan mar biil baa jiraya mar guri baa jiraya mar xaq wuxuu yeelanayaa inuu soo ceshado waxyaabahaasoo dham waa waxyaabaha ciddada dhexdeeda imanaya aadaabta ciddada adaabteedu waa adaabtaa sharcigu u dhigay sunno iyo faral mid kasta ha ahaatee wax kasta oo qur-aan iyo xadiid ku sugan oo gabadha lagu xukumay ama ninkaba laga xaaraantinimay in sidooda loo ilaaliyo waa adaabta ciddada wey waanaynu arki doonaa aqsaamta ciddada dee iyadana wuu sheegi doonaa intaasoo til qodob buu ka hadli doonaa markaynu soo koobno waxau hi walmuctadatu calaa darbayni gabadha ciddo tirsanaysa oo laba qaybood mutawafaa canha wagayru mutawafaa canha tu laga geeriyooday iyo tu aan laga geeriyoonin oo tu la furay ah ama tu fasakh ku yimi adigu furqaa timi kala tegid ama geeri ha ku kala tageen ama nolol mutawafaa canha ay zawjuha waa mid ninkeedii low ka dhintay wagayru mutawafaa canha iyo nin mid aanu ninkeedii ka dhimanin laakiin sida kale una u kala tegeen labadaasaa ciddada loo qaybiyaa marka labadiibu dabeedna uu doonay inuu kuusigo aqsaamtiibuu ka bilaabay inahaa kale dushaynu ka raacinay tacriifka iyo xukumka iyo xikmadda iyo nataa'ijkaiyo laakiin iminka isagu waxa uu u badan yahay inuu aqsaamtu aada u tarkiisinaya oo qaybaha ciddadu ay leedahay buu ka warramaya wuxuu kuu sharxayaa kolka marka gabadha laga dhinta habkay u ciddo tirsato iyo marka la furo habkay u ciddo tirsato waxa kooban marka laga dhinto habkay u ciddo tirsataabaa kooban taasuu soo horraysiiyo dee waaba laba keliyaba walmutawafaa canha gabadha laga dhintay siday u ciddo tirsanayso in kaanat xaamilan hadday dee uur leedahay fa ciddatuha biwadci alxaml waa ina umushawm haddii gabadha laga dhintay uurna ay lahayd cadadbaxeedu wuxuu noqonayaa inay umusho macnaheedu waxa weeye markaa asaydiina way dhigaysa nin kalena way guursan kartaa oo xalaal buu u yahay walow saacad kadibba ha ahaato daqiiqada kadibba ha ahaato wuu dhintay in yar kadibna waxa la yidhi eeyadii baa radiidkii ku dhuftayoo way dhashay ninkaagii dhimay dabeetana way raacisay aadow salaam in yar kadibba dee markay nifaaska ka baxdo dee waa xalaal weeye wax ciddadba wax ay qaadayso asagina ma jiro ilaahay baa wuxuu uhi wa ulaatu laxmaali ajalhunna an yadacna xamlahun dumarka uur kale wakhtiga cadadbaxaya wayna umulaan kaasina waa kaa xadiidkii bukhaari ku sugnaa can ilmiswar ibni makhrama radia allahu canh ana subaycata alaslamiya nafisat bacda wafaati zawjiha bilayaal fajaءat ila اnabiyi sala اllahu calayhi wasalam fastaadanat an tankix faadina laha fanakaxat xadiidkaa bukhaari ku suganina waxa uu leeyahay gabadhaa iyada ahi ee magacaa la yidhaahda subayca alislamiya habeenna kadib intuu ninkeedii habeenna sii mootanaaba way umushay kolkaasay dabeedna markii ay afartankii ka baxday ayay cid iska heshay iyo calaf guur bay isu diyaariso kiibay la qaaday la hadashay macnaha doonaya inuu guursado xalaasha doonaya in xigtadeedaabaa wuxuu lagama yaabo iyadoo ninkii kaa dhintay wakhtigii geerida aan afar bilood iyo tobanba laga joogin wuu dadaalay ninkaas nusuustiibuu dee naskii uu yaqaanay arbacata ashhurin wa cashara ayuu qabsaday markaasaa wuxuu leeyahay ilaa afar bilood iyo toban ay kasoo wareegaan islaan yahay lagama yaabo ma guursan karti dee maxaad ii xuurtaysan bay tihi sawka nebigii waxyigu ku soo degay dhexda waxbaha ii fadhiisanine dee amba waan soo weydiin dharkaygii baan jiqis ku siiyey bay tii dabeetana iyadoo gaashaaman bay nebiga su-aasha weydiisay calayhi salaatu wasalaam ninkii dhimayoo dee iska allaysay ama afartan bax calafna waa jiraabay dee iska guursay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam mar haddii qofka sharcigu wax u banneeyo wax kaloo lagu maaweeliyo caadadu ma ogola iyo qoladiina dhaqankeeda ma ahayn iyo hebel baa diidan iyo waxaasoo dhammi ma jiro ee waxa weeye ka qofka wixii u xalaali waa u xalaal wax ka hor joogsanayaa ma jiro marka inay biwadci alxaml ay ku ciddo tirsanaysa xadiidkaasi si cad buu u sheegay aayaddaasina way kasii horraysay way iswaafaqeen aayaddii xadiid wuxuu yihi wain kaanad xaa'ilan hadday golmadhantay golmadhan xaamil iyo xaa'il labadaa musalax ayaad ku arkaysaa fiqiga weliba xaamilatan iyo xaailatan la odhan maayo waa waxaa loo odhan waayo taadu loo raacin waaye taadu waxay kala farqisaa ama ay kala saartaa labkiiyo dhadiga ayaa luqada carbeed loo isticmaalaa oo meel waxaad leedahay mutakalimun wa mutakalimatun eedanaysa taada waxaa la raacinaya dhadiga halkanna waxay ahayd in taa la raaciyo laakiin waxa taadii loo raacin waaye waa erayo loo isticmaalo dhadiga oo aan labkaba loo isticmaalinba dee labku ma dhalo golma dhan iyo uur midna waxba kuma sidee waxa weeyaan gabadhiibaa xaamil iyo xaa'il waa khaas lilunha laa lidakar sidaa darteed baa taadii maaragtay haddaba wain kaana xaa'ilan haddii ay golmadhan tahay fa ciddatuhaa arbacatu ashhurin wacashr waa afar bilood iyo toban afar bilood iyo toban oo sida la ogyahay ilmuhu waxa uu ruuxda lagu afuufaa markuu boqol iyo labaatan habeen joogo ayaa lagu afuufaa oo dee afar bilooda markaa tobankaasina waa sii hubin weeye sii hubin meeshan haddii ilma ku jiro waktigii ruuxda lagu afuufayay wuu gaadhay tobanna waa lagu daro waa lagu hubiyey haddii halkaa wax ka dhaqaaqaan arrin baa jiro wey haddii aan waxba ka dhaqaaqina waxba ma jiraan intaa waxbay ku dareemi kartaa afar bilood iyo tobankaasaa laga dhigay alla waxau ihi waa aayadda suurat lbaqara laba boqol iyo saddex afariyo soddon waxa ilahay uhi waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri wacashra فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير waa ragga geeriyoodee dumar ka tegay ooriyahaasi afar bilood iyo toban cagta ha u dhigeen ooyay guursanin wakhtigaasi kolka uu gaadho dembidadoo dadka ku xeedhan dembi idinkama haysta gabadhaasi wixii ay saxa iyo samaa u samayso oo diinta waafaqsan ilaahayna dadka wuu eegaya mid wax saxa iyo mid wax khaldayaba aayaddaa tafsiirkeedii weeye fiqiganna marka waaba taasun waa ama ha u musho ama afar biloodeed marka meeshu waxaa soo gelaya maala haddii xataa meheruun uu jiro oo labadii qof aanay islaba aqalgelin ee ay isu mehersanaayeen hadday doonaan isku qaarad bayay joogin iyadana baabkan unbay soo gelaysa farqibaa udhaxeeya gabadha marka aan lala aqalgelina laga dhintay iyo marka la furo sidaynu arki doonaba dee baabkii baynu dul maraynaa marka laga dhinto waa lagu leeyay afar bilood iyo tobankii marka laakiin la furo laguma le cadad ciddadba wax ciddaaho lagu leeyayba ma jir saynu ku arki doono xagga dambe waka marka asaydeeda iyo la-aanteedu waa nooca ah waxaa dhici kara haddii markaa uuryaro ay tahay oo masal bil iyo labiya waxa ay tao ninkeedu uu ka dhinto afar bilood iyo tobankii dee way dhaafaysa inta u hadhay oo dhan sideed bilood toban bilood sagaal bilood inta u hadhay oo dhan way cid asaydii way sidaysa asayduna dabcan qaladka laga fahmay ee dadkeennu ay ka fahmeen ma aha saas ma aha tan dadkeennu ay u dhaqmaan tii yar jaahiliyaddii carbeed oo kale ayay sawirkeeda leedahay oo qofkii waxaa lagaga faa'iidaynayaa naxdintan uu naxsan yahay xusuustuu ninkii xusuusan yahay dabeetana islaantii waxaba iska xidhxidhanayaba oo sharci kale u dejinaya islaamo ka agdhow oo markaa tusbaxna la rogaya kana ag barooranaya oo ka ag hagoogan kuwaasumaa wax badan ka dhaadhicinaya aba laga yaaba inaanay walaad kala dhegaysaninba waxaa saaxiibadaheeda iyo ehelkeedu ay ku akriyayaan ayuunbay aada u dhegaysanaysa waxaa dhacaysa gabadha in la yidhaahdo horta dharka markaaba ha laga tuuro dhar kale ha lagu taago dharkaasoo nooc nooca berigii hore hangaftu hangaf ba idhahda waxay ahaan jirtay cadaan ayay ahaan jirtay waa laga soo gudbay oo madow bay ahayd sidan dee gaaladii ay markaa geeriday dee madow u yaqaanaane waxa madow ay u gashadaan rag iyo naagaba wax wada madow baa la isku taagaya iyaga adduunyadaa u cadaana geeriduna waa u madow iyo aakhiri lacba kagama horeeyaan madowgaasi haddana la gashin jiro asayda dee ilaa labaatan sano soddon sano ka hor madow ahayd iminkana way soo dhaaftay oo shiid bay maraysa barabara leh hadhowna dee suud noqon doonteena warkama hayno saddexdaa arrimood waa wax dhaca saddexda midna ma jiro xagga dharka ee gabadhu xijaab bay lahayd asturan kii unbaa la doonaya inay gashato hadday markii hore yar qaawanaydee faydfaydnayd dee xijaabkii waajibka ku ah una gashato xijaabkaasunbaa u ah xagga dharka waxay islaamu odhanayaan gabadhii waa in laga ilaaliyaa dufankii dusha daahirkiiyo baatinkaba oo aanay wax dufanlana cunin baruur cuni mayso brotiin kale cuni mayso subag cuni mayso subag soo marin mayso dabeedna islaantiio kow basaasan oo dhakada dhakada had iyo jeer dumarkeennuna way iskaga yar badan tahay dufankaasi way isticmaalaan marka laga joojiyo waaba gawba qofkiiba uu rambasa indhibaa midoobaanayo wuxu diidayaa ma jiro inay gabadhu subkato oo madaxa ay subkato allahuma ilaa haddii la odhan karo dee kariimada iyo sariidahan qofka dhalaalinaya wejigiisa iyo gacmihiisa iyo taasunba qurux keenaysa halaga daayo laakiin inuu dee qofku madaxiisii iska marsado oo ku qaboojiyo dhakadii wuxuu diidayaa ma jiro hilibkiisii iyo tamartii jirkiisa u baahnaana iska isticmaalayaan waaya laakiin maxaa loo diidayaa uun wixii isqurxina uun sida matal dahabkii dharkii biriicda lahaa ee guriga ku gashan lahayd dabeed marka horeba looma ogolayn uusigii iyo udgoonkii indhakuushii cusfurkii iyo cilaankii gabadh bay guur isu diyaarinaysa ama ni wixii ay isticmaali jirtay laakiin islaamaha oo kale iyo waa waxaana isticmaalinba ama gabadh laga dhintay intaasunbay iska daynaysa xagga dharkana dee kuela caadiga xidhanaysa cunaduna waa sideedii hore waxa isbedelayun waa intaa wixii horukac ahaa unbaa la yar haki bal intii muddo ah cagta udhig laakiin inay dee wakti walba maydhato oo wakti walba isnadiifiso waa wax u bannaan weeye iyadoo dee isticmaalaysa saabuunta liishadae markaa aan udgoonka lahayn saabuun cadarkiin bay iska dayna saabuuntaa kale dee wasakda ka jaraysa ee way jiraan dee dukaamadu way hayaane saabuun jidhkoo aan udgoon lahayn taasuma iska isticmaalaysa marka waxyaabahan had iyo jeer marka idaacadda laga sheegaya iyo marka qof dhintay iyo su-aalaha asayda isma taagaan mar walba waa la soo celinaya asay asayda u qaadaysa islaambaa ninkeedii dhintay kada oo kada waxaan waxa keenayaa mawjadii baa weli dadka soo haraaciyaysa fatwadii hoose islaamaha ayaa soconayso tiibaa markiiba soo bilaabmaysa kolka qof dhintaba dabeedna markaasaa murankii imanaya oo soo noqonaya murankii axankiiyo fido oo kale ayaa haddana soo laabmaya saasay isu daba socota marka taa waxaynu moogtahay waa mushkilad ijtimaaciya oo bulshada haysato iyo kitaabku sheeginbe dee in la saxo way tahay taa darteed baynu ugu yaraa dacalownay wakayru lmutawafa canha gabadhii aan laga geeriyoonin macnaha gabadhii la furay kuma odhanin moogti laakiin waa tii ninkeeda ay kala tegeen si ay u kala tegeen ilaa sida loo kala tagaa furiin wuu noqdaa fasakna wuu noqdaa automatic ama si toosa uu isaga go-o dalaaqi oo dee la jaro qaadi ha jaro ninku ha jaro gabadha ha jaro waxaa kaluu noqon karaa licaankan laftiisa licaankanna wuu noqon karaa marka furiin gabadhii la furay wuxuu odhan waayey sida lagu kala tagaa ma aha furiin oo qura marka tii aan laga dhimanina ninkeedii ay kala dhaqaajiyeen iyadana ciddadeedii waata in kaanat xaamilan hadday uur leedahay fa ciddatuhaa biwadci alxamli waa inay umusho un hadday markaa uur leedahay waa inay umusho waaya waxaase ka horaysa gabadhan iyada ahay ninkeedii ay kala tegeen haddii aanay wax aqalgalihi jirin waxa ka horeeya oonu kuu sheegin sheekhu wax cadadbaxi inaanu sheegin xagga dambu laakiin wuu dambaysiinaya taa lafteeda ka tegi maaye wuu dambaysiin doonaa walmudallaqatu qabla dukhuuli bihaa laa ciddata calayha beyjka labaad bilowgiisa gabadhii haddii aan laguba lahaynba haddii aanay guri gelinba ninkiina uu furo ha isu mehersanaadeende iyada taa xagga dambu kuu dhigay waayo cadadbaxna ma jiro wuu soo horraysiiye wuxuu ku yihi gabadhii ay kala tegeen ninkeeda hadday ur lahayd ha umusho ta laga dhintay iyo ta la furay halkaa way ka siman yihiin dee wuxuuna u daliila daliilkii hore aynu soo qaadayna suuratu dalaaq ku sugnaa waulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun kaasumbaa u daliila xamligaasi ama ha ahaado mid laga dhintay ama mid lagu furay waxa ay cadadbaxaysaa waktigaa umusho kaasi waa warcad waa in kaada xaailan xaail hadday tahay midaan markaa uurkeeda waxba ku jirin wahiya min dawaati alxayd isla markaana ay tahay dumarka caadada hela faciddatuhaa alaaatu quruud waa saddex jeer inay daahir noqoto wahiya aladhaaru aqra'adan qur-aanku uu sheegayna waa daahirnimada saddex jeer ay daahir noqoto wain kaanat sakiiratan hadday yartay aw aaisatan ama ay quusatayna faciddatuhaa alaaatu ashhur cadadbaxeedu waa saddex bilood misuu kuu sheegay halkaa mid uurka ku tirsanaysa mid aqra'ada ku tirsanaysa iyo laba bilo ku tirsanaya waa afar ta shanaadna waxa weeye walmudallaqatu qabla dukhuuli biha tii la furay intaan lala guri gelin laa ciddata calayha cadadbax laguma leh walmudallaqatu qabla dukhuuli biha tii la furay intii ama ay ninkeedii kala tegeen intii aanay guri gelinba laa ciddata calayha wax cadadbaxa laguma leh horey bay ka dhaqaaji iminkaa dalqadii loo dhiibay way guursan kartaa waa imise siyood waa shan siyood midaan ciddaba lagu lahayn oo taa aan la ysaraga iyo afar ciddo lagu leeyahy afarta ciddada lagu leeyahy midi waa inay umusho midina waa waxay aqraaday saddex jeer inay daahir noqoto labana waa min saddex bilood intaasay kusoo urureen afar baa cido tirsanayo midi waa nooc midina waa nooc labana waa nooc waabaad qaybsan tahayba shakilaan markaad isku qancisana xafidi karayso macnaheedu waxa weeye shantaa xaaladood unbaa gabadhii la furay ay noqotaaba ilaahay baa taa ka warrama waxa u idhi walmudallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruu gabadhii la furay saddex jeer daahira noqota walaa yaxilu lahuna an yaktumna maa khalaqa allahu fii arxaamihin xalaal dumarkiiba ma aha waxa uurkooda ku jira inay qariyaan ama xayd ha ahaado ama ilmo in kunna yumina billaahi walyawmi alaakhir hadday ilaahay iyo aakhiro rumaysan yihin gabadha imaanlaa shahaadanaysaa uurkeeda waxa ku jira inay sagsaagta maaha ta hore waa taa labada ku xigana wallaa-i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaatu ashhur wallaa-i lam yaxid halkaana laba qolaa ilaahay uu ku sheegay qaybtan u dambaysa ee layidhi laa ciddata calayha suurat laxzaab ka akhri aayadda arbaciin min suurati laxzaab yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaat uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhun famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha famaticuuhunna wasarixuuhunna saraaxan jamiila ciddo kuma lihidin wey kol hadday afurteen iyadoo meheruunu jiri aqalgalaanu jirin cidda ma jirto shantii xaaladoodba intaasay kugu dhammaadeen waayahay marka dee had iyo jeer fiqiga islaamiga wakhtigaa hore culimadu ay qorayeen waxaa jiray dadku waxa aan xor iyo addoon qayb bulshada ka mida addooma ahaa sharcigooday iska lahaayeen qur-aan iyo xadiisba way sheegayeen kuwiibuu markaa xukunkoodii ka soo hadlay kuwa aan iminka la hayninba wa ciddatu lamati addoontu haddii ay ciddo tirsanayso ciddadeedu bilxamli dee waxay ku ciddo tirsanaysaa uurka ka ciddati alxora ta xortaa sideedii oo kale macnaha hadday addoontu uur leedahay uurka ha umusho sidii tii xorta ahayd oo kale wa bilaqraa'i addoon ku ciddo tirsanaysa dahaara ay gabadhu daahir noqotona an tactada biqur'ayni waa inay laba jeer daahir noqoto halkay tan kale ka noqonaysay maxay saddex ila waa nus nus baa lagu xisaabtamaya wa bishuhuuri bilo haddii ay ku ciddo tirsanaysa addoontu weliba canilwafaati geeri ninkeedii hadduu ka dhintay tii bilaha ku ciddo tirsanaysayna ay an tactada bishahrayni wa khamsi layaal laba bilood iyo iyo shan maxaa la kala banay afar bilood iyo tobankii wa cani dalaaqi hadday furiin ka ciddo tirsanayso bila ay tahayna an tactada bishahrin wa nisfin maxay ku ciddo tirsan bil iyo badh maxaa la kala banay saddexdii bilood fain ictadat bishahrayni hadday laba bilood ka dhigto ay buuxiso kaana awlaa way iska sii wanaagsantay taasaa sii fiicano waa hubinun waa addoontii oo wuxuunaad ku xisaabtantaa unta xorta ahay siday u ciddo tirsanaysay nuskeed weeye ilaan tan xorta xorti siday u ciddo tirsanaysay nuskeed wey ilaan tan xorta ah ma xaggii xeer ciqaabeedka kolka la eego ciqaabtii la marin lahaabaa addoonta nuskeed la mari ayaa addoonta nuskeeda qaadanaysa facalayhina nisu maa cala almuxsanaat min alcadaab nisu maa cala almuxsanaati min alcadaab xeer ciqaabeedkii barhkii weeye boqolkii jeedale lagu ulfanaya konton baa lagu ulfanaya sideetankii afartan marka halkanna wixii kala barhmaya ciddada eeg waxaa jira waxyaaba aan kala barhmaynin dee biwadci alxamli uurkoo kale ma kala barhmayo gabadha waxaa le umulha ku ciddo tirsata soo maaha aafaaf dee nusnus ma leh dhalmo waa dhalmo waa inay mar u dhasho laba jeer ma kala dhasho marka taa way kala siman tahay buu kulo kal xorati wey haddii aqra'ada ay ti aqra'ada taa xortii saddex jeer daahir noqota baa layidhi marka hal jeer iyo bar miyuu suuroobaya dee dahaaradu gabadho mar unbay daahir noqota laakiin mar iyo bar ma suuroobayo saa darteed baa labadii loogu dhammaystiray xaggii bilahana waa kaa kuu sheegay oo tii geeridana waa la kala bari afar bilood iyo tobankii tii kale saddexdii biloodna waa la kala bari hadday saddexda bilood laba iska buuxisana kaana awlaa way wanaagsantah marka halkaa waxaa kaaga muuqday wax gabadh la furay ama laga dhintay sideedaba waa mushkiladii imikana iskaba badan oo dadka rag iyo dumarba markii mas-uuliyadihii daciifeen iminka arrintana waa arrin iska badan oo soo noqnoqota oo dhibkeeda runtii iskale furiinku marka axkaamtiisa in la barto aad bay muhiim u tahay waktigan xaaliga ah si dadku aanay sharciga meel uga dhicin oonay ku dahanbaadin intaasaynu ku dayn lahay wallahu aclam bismi illahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin su-aasha koowaad waxay odhanaysaa ninku hadduu isagoo cadhaysan gabadhiisa furo ma furmaysaa waa sida soomaalidu in fara badan ay ku andacoolaan
bismillahi raxmaan raxiim horta midh baa jiro oo dalaaqa inta badan waxa sabab u ah cadhada aad bay isaga adag tahay qofka bani aadamka ah isagoo xaaladiisa iyo jawigiisa uu caadiya inuu gabadhiisa furo sabab baa dalaaqa keenta uu ninku ka cadhooday oo xaaskiisa la xidhiidha taasuu kula furaa marka haddii la yidhaahdo shayga sababtii keenaysay kuma dhaco macnaheedu ma dhacay soo baxaysa cadhada dalaaqa kuma dhaco dalaaq baan dhicin baa ka dhalanaysa taas waa taa waxaase jira xadiid odhanaya laa alaaqa walaa citaaqa fi iqlaaqo furiin iyo xorayn midna ma ansaxayo fii xaalati liqlaaqo xadiidkaasoo culimmada qaarkood ay taxsiiniyaan ay yidhahdeen darajo lagu daliishan karuu gaadhay xaaladda iqlaaqa la yidhaahdo furiinka iyo xoraynta macnaa inuu qof gabadhiisa furo iyo inuu addoonkiisa xoreeyo midna ma ansaxayo iqlaaqii muxuu yahay markaa waa qofkiioo banadma ama ikhtiyaarkii uu ka xidhmo culimmada qaarkood waxay ku fasireen iqmaa isagoo qofkii suuxa ama garaadkiisii lumo qaar kale waxay ku fasireen iyadoo ikraah lagu sameeyo la dirqiyo qaar kale waxay ku fasireen cadhada laakiin waxay jumhuurtu isla waafaqsan yihiin cadhada la leeyahy waxba kuma furmaan ka qofka xiskiiyo garaadku uu ka lumo inay tahay ee la odhan karo wuu isbedelay caqligiisii taasina naadiran dadka ama had iyo jeer dhiikarka qaba ee uu ku xun yahay ama xabadda qaba ee qofkii khiyaarkuba uu ka lumayaba waa xaalado adag weeye taasay ayay ku fasiraan culimmada qaarkood qaarna tafaasiirtaa kaley siiyaan halkaasunbay ka soo geli kartaa laakiin tan qofku isagoo wax kala garanayo xaaladiisu caadi tahayo uu ku odhanayo waan cadhaysnaa maya taasi ma aha mid dalaaqa hor joogsanaysa waxaanaad judhaba ku garanaysaa marka uu idhaahdo waan gabadhaydii kolkaan furay waan cadhaysnaa waxaad leedahay maxaa tidhi waxa iyo waxaasaan idhi iyaduna maxay ku tii waxa iyo waxaasay ku tidhi halkee joogteen halkaa iyo halkaa markiiba wuxuu kansalay inaanu waxba garanayn wuxuu kuu cadeeyo natiij ahaanuu kuu dhiibay in xaaladiis iyo jawigiis iyo garaadkiisu caadi ahaabu markiiba kuu dhiibay halkaasaad ka fahantay kii la tixgelay inuu yii laakiin hadduu kula waxallo waxaan idhi ma garanayo waxaa la yidhi waxbaad furtay waxa tidhi ma garanayo meelaan joogay ma garanayo taasoo kalea moogta haddaanu been sheegayn lagu xisaabtami karaa wallahu aclam su-aasha labaadna waxa weeyaan haddii la waayo xaakim licaankii qaada muxuu markaa noqonayaa xukunkii labadii qoys ee labadiis qabay ee uu ku yimid uu ninkii uu ku sheegay markaasina uu ku sheegay gabadhiisii ama de ha ku caddeeya ama muran ha waa dee mushkilad jirta unoo dee dhibaatooyinka dadka muslimiinta haysatunbay ka mid tahay haddii wax qaado la waayo laakiin kollayba qofku weladka qaadan maayo markhaatiyaalna wuu samayn doonaa weladka inaanu lahayn sidaasaanu iskaga beri yeeli doonaa weladusinaha
su-aashan kale waxa weeyaan aakhiro miyaa la isku guursadaa buu ninkani ma wuxuu maqlaya su-aashii ahayd aakhirana isguursan maayaan
bismillah de aakhiran haddaana waxbaa la la-aanaya xusn in badan baad qur-aanka kariimka de haddaad akrida waxaad intaad ku aragta qur-aankuba wuxuu ahlu janna bilaa islaana lama sheegin iyo islaam bilaa oraya ahlu jannahu waxaa keliyaha dadka lagu dhiiriyaaba kuwa gabadh cad iyo gabadh sidanah iyo kada wakadaa dayn ay lamaano laynaad iyo abuqaaliya suurat raxmaan oo suuradda caruus lqur'aan suuradda laydhaa waa suurat raxmaan waxaa caruus lqur'aan loogu bixiyey dad caruusdeebay sheegaysa oo maaragtay ahlu jannaha ah waxay ka waramaysaa muuqaalka ay ahlu jannuhu leeyihiin iyo dumarkooda iyo xaaladahooda iyo lam yadmihuna insu qablahum alaajaan ilahayna wuxu uhi inaa anshanahuna inshaaan fajacalnaahuna abkaaran curuban atraaban waa dumarkeenana laga sheekaynaya muminaadka mujaahidaadka nafta la soo jihaaday gebigoodaba dib habeyntaa lagu sameeyo baray dheeraysiiyeenba kuwii xuruciinta ahaaba waxaana markaa macruufa labadiis qabeyna halkaasma isugu tegi waayo nabiga caleyhi salaatu wasalaam islaamihiisa mid kamida uu furo xabsa bintu cumar bintu sayd cumar waxaa la yidhi soo cesho inahaa sawaamatun qawaama wainaha min nisaaika fi ahli janna waa dumarkaad jannada ku guursanayso waxa uu leeya nabigu calayhi salaatu wasalaam ta iigu soo horeynaysa dumarka marka ka waranaya wuxuu ka warramaya rasuulka sala allahu alay waslm kuwa ugu infaaq badaniin aduu cumuuman waa jira haa dadkii calaf wanaagsan adduunyada ku socday dee aakhirana way isku kursanayaan iyadoo xuruuciintuna ay wehelinayso
su-aasha kale waxa weeyaan miyay mehersamaysaa gabadha sida ilmo meherka horreysiisa waa dhibaatada runtii dee haysata soomaalida ayay ka mid tahay taas masalan gabadh wixii silada la odhan jiray markuu yimaado in dadku dee xeer ciqaabeed la marinayaana aanu jirin isla marka xal laga dhigo un labadii qof in la yidhaahda un aan isku asturno marka madaahibtu way isku khilaafsan yihiin maalan xanaabilada iyo dar lamid waxay leeyihiin kol hadday uur leedahay ilaa ay umusho ay markaa adhaartii ku ciddo tirsato ma mehersamayso waayo dee wulaat laxmaali ajalhuna an yadacna xamlahuna bay soo daliishanayaan gabadh uurle ma mehersamto weli waktigii cadadbax may gaadhin oo may cadadbixin bay leeyihin oo dee uurkii qur-aanku sheegay waa uur wuu jiraa madaabta shaaficiga iyo waxay iyaguna leeyihiin maya uurka la sheegaya suuratu alaaqay sheegtay waa alxamlu lmansuub ilaa zawj waa uurka aabbo uu ku abtirsada leh ayay aayaddu ka sheekeynaysa kanina wax aabbo aha uu leeyahay ma laha wa xamlu zina laa xurmata lahu markaa tixgelin isagu male ma manciyayo sidaa darteed way mehersami kartaa halkaasa iyaguna marinayaan waa masle arintii dee khilaafkeeda lamalaa in khilaafka laga baxaa wanaagsan oo aan waktigaa lagu degdegin su-aashan kalena waxa weeyaan nin baa wuxuu xajka ku geynayaa qof aanu waxba isku ahayn oo ama maxramkiisa aan ahayn sidoo kale waxaa dhacda in lagu dhoofiyo yurubta iyo marka la tegayo ama maraykan oo kale qof maxramkiisa abuu xaaskiisao kale ku dhoofinaya maa muxuu noqonaya xukunkiisu dee beentu marun bay xalaalta waa xaalata daruura beentu waxay xalaal tahay waktiga qofka dhibaata culus ay soo gaadhay sida cadow oo kale uu qabto waa xaaladii nebi ibraahim ku timid nin boqoraa xaaskiisii qabsaday haddii la yidhaahdo waa walaashay wuu daynaya hadii la yidhahdo waa xaaskaygiina wuu qaadanaya wuu la goosanaya nebi ibraahim wuxuu i markuu yii maxaa isu tihintan oo islaantiisii saara ayuu yihi waa walaashay sidii buu kaga badbaadiyey waa xaalata daruura laakiin xaalad caadi oo doolla raadisa iyadu taasi baabka kuma jirto runtii xajkuna dee waa cibaada cibaadaduna sida sharcigun inay waafaqdaa muhiima haddaad markii u horraysayba been ka bilowdo beladeeday leeda ruuxa dumarka ah hadday ninkeedii u tegayso isagoo soo dhaafo ha kaxaysto ama si caadiga un ha loo diro keligeed taaba culimmada qaar qabaan way jiraan haddii xaj ay tegayso in looga dhigo cid aan maxram u ahayn maxram in looga dhiga maaha eeyadiiyo qofka raacaya haddii lacag lagu wada xajisiiyo loo helo saddex kuoo dollar baaba ku filane labadooda qof bee dee ha lagu dhoofiyo haddii kalena wixii yare ay haysato dee dabakaayo ee arsaaqad ka raadisa ha ku furato iyo dukaan oo halkeedan ha iska joogto ama intay helayso dee ha biirsato marka taa ha laga daayo waxaaba dhaca ragga qaarkood inuu ku dhoofoo afar dumar ah inuu idhaa tani waa habaryartay tanna waa hooyaday tanna waa edaday tanna waa walaashay uu isku wada qoro uu mid walbana sada shan boqoloo dollar ka qaado markaasuu halkaa ka samaynayaa wax uu ku tago xajkii ama uu dee kuba tacabiro dhibkeeday leedahay been cibaado laguma socodsiiyo sideeda kalaabay dee xaraam u ahayd wallahu aclam intaasay inoogu dhan jisaak allahuma khayr sheekh maxamed asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu